Iyada oo la guda galay wakhtiga xilli-roobaadka guga, ayaa waxa ay beeralayda ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ka cabsi qabaan fatahaad uu saameeyo Webiga Shabeelle, taas oo ay sheegeen in ay ka baqdin qabaan in ay galaafato dalagga beerahooda. Nuur Cabdulle Colow Gudoomiyaha deegaanka Tuulo Bargaan oo hoostaga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu tilmaan ka bixinayaa heerka uu la eg yahay walaaca ay ka qabaan fatahaada webiga Shabeelle.
dareen xoog lahaa ka jiro sababto eh, meel waxaa jirta haduu ilaa yidhaahdo en oo dhibaatadeeda oo mar walba ay badan tahay oo beledkan uu dhow yahay oo inay beledka naafaysa hataa ay cabsi ay- ay cabsi ay ka jirto marka webiga meelna haduu ilaahay karkaarihiisi waa fiican yihiin oo waa wanaagsan yihiin meelna haliskeeda ay leedahay oo haduu ilaa yidhahdo hataa saameyn waxay ku yeelayay beledkay ku yeelayay baan hataa beeraha horta eh, meelahaas haduu ilaa yidhaahdo waa rabnay in nala caabiyo Eh, dadaalaan samaynay Eh, baalo oo meel buulxaaji la yidhaahdo haduu ilaa yidhaahdo oo duris noo e oo shaqa ka socotay Eh, niman oo mashruuc waday aadeen nimankaasna haduu ilaa yidhahdo u tagnay waxaan yidhi haduu ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa mashruucan anaga naftirkaan haduu ilaahay in nalagu daro oo haddaan hadda codsale inay na qabtana hadda kolba waa laga fiican yahay in wax nala qabtaan rabnay markaasayna yidhi mashruuca mashruuc oo dardargeli hor loo sibiliyo safis laga qaadi waaye waxaan idinku caawiyeyna yidheen baaladan shaksiga iskale wata hadduu leeyahay meelaha idin daran eh, ijaarka iska bixiya iska soo guura meel alaalmeeyii oo ismarkaas hadduu leeyahay ka jilcan yahay eh, awood uma haynin dhaqaalan uma haynin dhanka kale nuur cabdulle colow gudoomiyaha beeralayda deegaanka tuulo bargaan ayaa baaq u diray wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo cid waliba oo gacan ka siin karta xal u helidda meelaha uu ka jilicsan yahay webiga oo uu sheegay in saacad waliba webigu fatahaad ka samayn karo intii beri hadduu ilaahay oo muslimiin eh, oo arrintaas wax oo- oo oo naga caabi karto oo arrintaas ka damqanayso waxaan rabnaa hadduu ilaahay halkaa inaan fariin aada diro Eh, webiga aan iraade webiga meel wuxuu noo joogaay oo halis eh Eh, meehayna hadda haddii ay soo go'do halis kaley leedahay meel hataa u baahan waa hadduu ilaa yidhaahdo eh, caawin badan in loo helo dhaqaale loo helo haddii intaas oo la awoodi oo intaas ay dhici wayso halisteeday leedahay sababtoo eh wuxuu ku bee uu ku beegan yahay meelahaas meelahaastaas oo halis u leh wuxuu ku uu tuulin hadduu ilaa yidhaahdo naafada koowaad marka la soo gaaro xilli roobaadyada waxaa fatahaad sameeya webiga shabeelle taasi oo saameyn xooggan ku yeelata beeralayda